dowladda xabashida itoobiya ayaa ku goondisay inay ka hortagi doonto dowladaha shisheeye ee faragelinada ka wada dalkeeda wasaaradda gaashaandhigga ee dowladda xabashida itoobiya ayaa waxa ay fariimo u dirtay dowladaha maleeshiyaadka ka hirgeliyey gudaha dalka itoobiya si ay ula dagaalamaan xukuumadda adis ababa caaisha maxamed oo ah wasiirka gaashaandhigga ee dowladda xabashida itoobiya ayaa sheegtay in ciidanka xabashidu ay ka diyaarsan yihiin dhan weliba aysanna jirin cudud militari oo dibadda uga imaata oo uga awood sheegan karta gudaha itoobiya waxayna intaasi ku dartay in ciidamadooda aysan ku mashquulaynin maleeshiyaadka ay ku sifaysay kuwa lasoo qalday balse ay la dagaalami doonaan kooxaha ka dabqaadanaya shisheeyaha fariintan ka soo baxday wasaaradda gaashaandhigga ee dowladda xabashida itoobiya ayaa ku soo aadaysa iyadoo maalmihii lasoo dhaafay ay eritereya dhaqdhaqaaqyo ka waday waqooyiga itoobiya madaxweynaha dowladda eritereya ayaa dhowaan weerar afka ah ku qaaday xukuumadda abiy axmed isagoo sheegay in jiho qaldan uu la aaday dalka itoobiya waxaana muuqanaysa inay sii kordhayso xiisadda u dhexayso labada dhinac lagana cabsi qabo inuu dagaal ka dhex qarxo xukuumadaha asmara iyo adis ababa